wararka laga helayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay dileen wiil dhalinyaro ah ciidanka sirdoonka dowladda federaalk ee la baxay nisa ayaa toogasho ku dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo hanad axmed dhagajoon wiilkan waxaa adeer u ahaa guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee maamulka gobolka banaadir kaasoo laftiisu dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xubno ka tirsan qoyska wiilka ayaa codsaday inay cadaalad u helaan wiilkooda lana soo qabto ciidankii dilkiisa ka dambeeyey waxay codsadeen inaysan dhicin sidii horay u dhacday oo raggii dilay cabdilxakiin dhagajuun oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada hodan la dallacsiiyey oo la siiyey xilal kala duwan ciidamada dowladda federaalk ayaa soo kordhiyey dilalka ay magaalada muqdisho u geysanayaan dadka shacabka ah si maalinle ah ayayna dilka u geystaan